bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal dhammaantii hamiinfa ilaa weliba hakala wadasana warka hamiinama idaacadda raadiyo beydhabo qodobada warkaana hamiinama aysan ka dhegi doontana weliba ku mid aha ra-iisul wasaare rooble oo kulun laweeladii guddiga ha u qeybgalay dhegaysiga maxkamadda i c j dowladda soomaaliya oo laka wareejiyey deeqdaawe e garsoore cabdiwaqaafi oo ah ku horjeesadii qodobo ka mid a go-aanka maxkamadda i c j madaxweynaha hirshabelle oo doorashada golo shacabka sacadaalada ee dhigi doonteen wasiirka amniga puntland oo lakaweeri baarlamaanka maraadka banaanka warkaan hamina manajeli oo xaalad deg deg ah ee lahkarogi welib soo kale khasaare ku dhaladay duufaanka dhooshi dalka filibiin dhegeystayaal weliba waa hamiinama arbacata taariikhdan iyo eeka beeganta timisadeeda bili tobnaad ee lamada kulantigooda waxaa ka dhawaada qodobadii warkaana hamiinama oo faahfaahsan wayahay dhegeystayaal kabalaaga qodobkan ka horeeya warkaan hamiinama ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed mudane maxamed xuseen roble weliba kulan qaaday wafdiga ee dowladda soomaaliya aan ku qeyb galay dhageysiga go-aanka maxkamadda i c j ee badaan iyadoo markaasi uusa bogaadiyey shaqadii ee qaranka iyo qowdan iyadana siso kale aan kama hadnaqi qaranada difaaca ee badda madaxweynaha dalka madaxweynaha dalkaha mare iyo weliba shacabka soomaaliyeed marka hore weliba faday inaana hadhawaay go-aanka maxkamadda caalamiga ee i c j ee go-aanka dhaxalgalka ee taariikhda nagadi way kaloo aan faday inaan mahadnaqa ama hambale farxadda inaana jeeka ina tiimkay halgami farxadmarkaaswaxadnaqa dhammaan tiimka halgami farxadana muddo badan ayna markaasi ka howlnayay in arintan jeeka laha afjariyan aan kama hadnaqaana laanta isan jeeka meel uun roogna madeera lahayn in dadaalka samaytan isan kama hadnaqaana kartada iyo hufnaanta isan muujidan iyo weliba yan idanka faraxsanayn aan oo ka hadalo magaaga shacabka soomaaliyeed welibaasan lahaa hambaliyo iyana eri ra-iisul wasaare roble dhinii kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble weliba shacabka soomaaliyeed nisho kama hadnaqay kaalintii oo kala hayan guulo badan lukuderi iyo weliba ra-iisul wasaare roble weliba kale uuse tacsiin diray injineer saalax oo doorweynka qaaday kiiska dacwadda badan isoon markaas ilaahay aan ka baryi injineer firdoosi uuse ku waraabi isoon sidoo kale ma hadnaqay muna sharmaa idan markaasi bilowga kiiskan ee qaati qeyb libaxle weli kale ma hadnaqay howl dowladda tii horeyti ee mudane maxamed mudane madaxweynihii xasan sheekh maxamuud oo hayay aabihii jey kiiska maxkamadda cadaaladda adduunka ee huuj bilowgii isoon markaasi lahay mahadnaqow jeeka guulong markaasi unrowng isoo hormuud haysaso kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo usuna jeeka hadeersii meelahata markaasi guulon jeeka kaderni ilaahayan aankusoko weli kale aan mahadnaqay dowladda ku-meel gaarka hayti ee uu soo gaamiyey madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo iyo barnaamij oo run ahaantii qeyb lixaad le ku qaadayay howlan jeeka markaasoo kalena weliba kale iyadoo dhammaan aan mahadnaqay saasoo kale dadkii kale ee markaasi u qeyb qaaday oo sheeka jarta wasiir fawziye xaaji aadan iyadoo markaasoo kale aan mahadnaqaana iyo inta kale ee aanu ku tabi yaan dhammaantii wada mahadsantiin yaana lahaa yaan hadalka yaana ka gabagabeeyey ra-iisul wasaare ee maxamed xuseen roble dhinihii kale musaabad musaabad munaasabad deeq daawooyin ah oo laka gadoonsiiyay qaar ku mid ee xarumaha caafimaadka ee degmooyinka gobolka banaadir xamarjijab yakshiid dharkinle iyo weliba halowle weliba laka qowday xarunta ciidamada talyaaniga iyo kaleyin xalane deeqdan weliba kuweesa kadib markii adda f b f dalka talyaaniga weliba lamariyay cutubyo ciidanka talyaaniga ee markaasi qeybta ku ah midowda yuruba taliyaha ciidamada midowda yurub ee genzazona weliba ku hadalay guddoonka deeqda degmooyinkan markaasi balanqaada iyo sidii la wada lahay deeqooyi la siiya shacabka soomaaliyeed ee ka dhaqan degmooyinka gobolka banaadir taliyaha cutubyada ciidamada talyaaniga ee takuleynta ee col batlena weliba kale ose tilmaamay inay garab sinayin shacabka soomaaliyeed doctor ismaaciil ismaaciil daahir axmed madaxa shaqada iyo shaqaalaha caafimaadka gobolka banaadir waliba aan mahadnaqay deeqdan jeegle xadeesi dowladda talyaaniga waliba sharduma hadeersiday bulshada ka dhaqan gobolka banaadir garsoore cabdiwaqaafi axmed yuusuf waliba soomaaliya koytay waliba soomaaliya kuwaasee garsooryaalka oo kumid ah garsooryaalka markaasi qareenka macaalamiga ee cadaalada i c j kumid ahay idan markaasi uu sheegay in go-aanka xukubahii maxkamada qaloocinta maxkamadda ee ka sameeytay xariiqda toosnayti ee hayti xukunka markaasi kidhiisaasna xuduudo badana lagasii qeyb kumida kenya iyo oo sharcini haysana arrintan iyo tato maxkamadda iyo ka hareer marti sharciyadii iyo weliba go-aankii horeeyay hansaartii qoraal usaasaari garsoore cabdiwaqaafi weliba ka sheegay in maxkamadda ka hareer marti sharciyadii iyo go-aanadii horey iyo hansaarta islamarkaasna cadaalad iyo sharci ahayn in kenya maxkamadan markaasi siida xuduudi badaan ida markaasi cuskuna heerka markaasi jaamacadda lata shalay galinkii dambe weliba maxkamadda cadaaladda adduunka i c j soomaaliya inta badan xukunta in yeelata dhulbadeedka oo murunka galay murunkii gelida kenya weli kale go-aankaas ku horjeedsaday madaxweynaha kenya ee uhuru kenyaati dhinihii kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen waliba uu sheegay in si nabad leh iyo hangabagabowdii ee dhowaan qabashadii ee doorashada xubno ee aqalka sare iyo kalahayan maamulka hirshabelle si cadaaladeena iyo unqowda weli kale uu sheegay in arrimaha doorashooyinka ee kudhiyaw hirshabelle ata mas-uuliyad gaare oo aan ku saaranta dhinisha waajibaadka lahakubahi waliba markaasi madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen weliba ka dambeyntii sheegay in go-aanka islamid ee doorashadii aqalka sare iyo qowdan iyo ambalancing markaasi aqalka hoosena iyo indhiida hadalkan madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe weliba uu sheegay hilajeega markaasi u sahdeynay magaalada muqdisho usoon markaasi kumidaya ee kooyi magaala kukooyi magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle guddiga amniga iyo nabadgelyada golo wakiilada dowlad goboleedka puntland weliba aqalka wakiilada ka weeran wasiirka amniga iyo weliba maamulka puntland ujeedkan yahay isxog wareysi dhexeeya guddiga iyo weliba wasaaradda iyo wasiirka amniga ee markaasi cabdisamed maxamed galan oo u weheliya agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed iimaan cabdulaahi iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda faysal cabdulaahi fardeeb mas-uuliyiintan waliba ka warbiyeena guud ahaanba xaaladoosha amniga ee puntland wali kaleo markaasi qabsoomiyaha qabadooyinka ka haysada wasaaradda iyo weliba sidoo kale baahiyada jara iyadoo markaasi sidoo kale su-aalo lagu weydiiya arrimaha iyo arrimooyin kale markaasi ku wada hadal inta badan intaas kadib guddiga waliba isla hadal qaadana in ku howlgalo doonan sidii walanquqa wada lahay aqabado ka jara ee la xiriira amniga ee weli markaasi doorashada sidii aan qabsam lahayd heer hoosaadka golo wakiilada puntland qodobada dhibic shan ee guddiga amniga iyo nabadgelyada weliba kale iyo xil saariinta la socodka xaaladaha nabadgelyada iyo weliba amniga ururinta dhacdooyinka nabadgelyada iyo weliba amnixumada ee embahaying in markaasi si degdega walangu qabadayeen dhegeystayaal weliba weli weli ka dhegeysaatana warkii duhurnamo idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka eero dhegeystayaal weli warkii haminama idaacadda raadiyo baydhabo dhegeysaata haddana akhbaaraadka banaanka madaxweynaha dalka jili ee sibistan beneva weliba xaalad deg deg ayuus markaasi hakarogay dalka kadib markii iska dhiyi isku dhaha dhexmari ciidamada dowladda iyo hang hubeysan koox hubeysan madaxweynaha weliba uu sheegay in boqolaal askari oo dheeraad ah landari gobolada koonfurta ee dalkaasi si xaalada landaji dagaalkaas oo ka socda ee koonfurta dalka jiri weliba sababo kore barakac iyo inkubadan barakac inkubadan hal milyan qof wararkan ka dambeeyay sheegaha in dagaalkaasi inkadambeeyay ee dagaalka inka dambeeyay ciidamada dowladda iyo haan kooxda hubeysan iyo ka dhammadeen toban todoba qof dhinii kale inta la xaqiijiyo timi kow ruuxa kale ayaa ka naf waayan ee duufaan kadhowshii waqooyiga dalka philipiin dowladda philipiin weliba ay sheegtay in dad badan oo quqahen magaalooyinka kayaala waqooyiga philipiin oo duufaan ee kadhowsh weli jaray khasaare hadeeri dhismooyin iyo weliba dad reyd ah oo meelasay deganaayeen kooxooyinka gurmadka weliba ay sheegeen in qiyaastii inku badan li kun oo qof iyo markaasi guriyosha quqahen duufaantan iyana sacadooyin sacadiibo weliba jartay masaafo deerasa boqol milyan boqol kilomitr meelo inka badan ee duufaanta kadhooshii waa galbeedka gobolka balawaan ee waqooyiga philipiin dhegeystayaal waliba antaninka dhan warkii haminama idaacadda raadiyo baydhaba haddii warkan lamida dib ku kulmaana saasuy nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu